tan ilaa markii la dooraday golaha deegaanka degmada xudur ee xarunta gobolka bokool oo haddii iyo jarsadan lamasana ayaa maamulka degmadii shacabsho weliba markaasiyo iyo wadana sidii lanka shaqay lahay oo lan hormari lahay xarumo lanka adeegow shacabka iyo weliba iyo si degdeg ee markaasiyo ka dareerana howlawasiya maamulka degmada iyo shacabka iyo samayana iska talado badan iyo weliba markaasay la bilaabay xarumo badan in markaasay la kadhisa si silqaan e si markaasi hamuuqdana wal iyo dhisidan maamulkii shacabka degmada xudura maxamed macalin axmed waliba in badan usu gudoomiyaha ku hay degmada xudur kureed doorashadii golaha deegaanka degmada xudur doorashiyo sameeyana iyo reed hankanagadi maamulka degmada xudura gudoomiye maxamed macalin axmed iyo weliba uuse sharaxaad hubiyaya kureeda doorashadiisa walyaabo uuse qabadi iyo isbedelada hadda markaas ku jirana degmada xudur ee xarunta gobolka bokoola un haddii unan deegaanka xudur mase degmada xudur dadka ka nool mase maamulada waynu ogohona aniguna deegaanka walaay horumarintiisa ka shaqayna walalanin dooradiina society olanayn dhasi runtii walbadana salqaanka suubini wayba kumadaya salqaankanu suubini jiididkii oo master balaanguna ka suubini yaa kumade oo jiidkiiuna biinay oo faras magaalo nagaday ilaa ilaa shan jid amal ya biini galantaynka biini iyo cidnanin kutaakuleeyana unii shacabkan la iskaalmaysadaan ya biini jiidkiisugaay jiidad oo laka guulaysay wayba nagadeena hata kuleyba arga doontana insha allaahu walaagii biyow guryaal badan laka dumiyey sar laka dumiyey derbi laka dumiyey eelnlayskilqaamiyaa ya suubini may kale suubinay oo salqaanka suubinay sida saldhigga oo kale hiyad leerow d g iyo waybaas kaalmaysay shacabka qaraamaad layska dari hiyadina gaar sheenti gaarna shacabka sheeniya laka dhasi saldhigata dhisanyi alxamdulilah may kale suubinay silqaan kasaw ka suubinay xafiiska garsoorka gobolii degmo i rafaanba sadiidii maha ka mudood iyo waybaan suubinay aniguna ka suubina qorsho oo manaha habeen oo maamulkiiona intuu shacabka isku kaalmaysadan silqaan laka suubiyey arrintii runtii meelfeelani maro hayta kulley arga doontan insha allaahu wala dhammaan wayba fadana ilaahay hooba ere ani dowladda koonfur galbeed madaxweyneaan ka horreeyey iyo wasiire dhammaantii oo dhammaastira doonan maadaama yoona walbadan ku hadleeno sharkhamiisatu ku hadleen qaraamaad suubin sida madaxweyne oo kale lacagyoboohi wasiire oo kale lacagyoboohen insha allah wala dhamagno wayba ka dhammaystiri doogna haddii ilaa er waxyaalaha sanadiirow laakiin meelinka dambeyta maraho hayte wala dhaman wayba waaha markan wal oo qaabkii lika gebgebay fadiley ka tali jarna runtii salqaan badan ka suubini hatana wal alla walaagii oo qaabkaasina wayba diyaaranayna anaynu silqaanka suubina laakiin walninka daraw dowlad lahata inaytow hay-ad lahatabana walninka darta unun wal qobsana walan dhamaystira arrintaasna diyaaranayna haddii la er isbitaalka guud ee degmada xudur weliba waa iskiiraha tiirka xarumo caafimaad ee shanta degma iyo ku kooban yinga gobolka bokola muddo weliba uusaa maray marxalado shalgadiisan dhakhaatiir tayeen lahayna daawi iyo weliba qalab caafimaad oyoon dhammaystirnayna sida uuse sheegowa gudoomiye maxamed macalin axmed isbitaalka guud ee degmada xudur lamasana ka hora sida uuse haya hadda waliba ka usu kuduwanya walibana uuse qabadaya adeegyada caafimaad ee baahayana shacabka degmadii weliba haan kala laakiin gudoomiyahaya waliba uuse sheegay inay baahayaa keliya hadda ku muuqata isbitaalkii useyaa in la hela raajitada laka baarow dadka caafimaadka una markii hore dhibaato badan aan qabnay run ahaantii ani una banaameytinta ka foolata mase hayna qaabkaas le ani una manaha diyaaro la saara oo mase halas nagato ka dhamata mase ya dhibaataysan dala jeeyay magaalooyinka saamar iyo baydho oo kale arrintii hayti alxamdulilah arrintii hayti isbedela ya ku suubini wayba kumadaha isbitaalka meelaha silqaanka laga dhis kumadata shacabka dhisadan ya kumadata isbitaalka degmada runtii arrintaas madi dhiida isbitaalka la dhasi wayba suubinay una aniguna dhakhaatiir dalbana unanoo kale meas hiyadda world vision dadkii dhakhaatiir tahay iyo inta wasaaradda caafimaadkan oo kaalmayayaan barnaamijyadaas madi isbitaalka dhibkaas unan qabni wayba dalbanay dhakhaatiir dhakhaatiirtii madi kuwan run ahaantii howl badan alka gobada isbitaalka howl muhiime walaka gobadii ani oo gobolka oo dhan sida shantiis degmaba isbitaalkan lahayn isbitaalkan lahan ororow lankastoo caafimaad dorada inta koyow barnaamij hafoorla tiibabeladii baadiye inta la sheenow runtii wayba la arkay isbitaalka halbowlaha magaaladu shacabku arrintii ay arrin laka guulaysidii shaqaale fayle iyo dhaqaatiir faylan roogda dhibaatada digeekan hayta wayba wasaaradda caafimaadka galanta ka hayta isbitaalka iyo kaalmaysaas hayad world vision runtii arrintii way la arkay hore arrin la taabada koru walaan dhaman walaan dhaman wayba si raaji raajita oo kale dhaman raajistaan hadda wayba ka tala janne codsi badan aniga mago insha allaahu laakiin wayba an kastoo caafimaadka mustakafi nagadana laakiin wayla taabado kore ani walwiin lagu gobadiya iyo xaqiiqe shaqaale fayleen roogdi ilaa hay-adihii shaqaalihii caafimaadka oo dhan sida i c f oo kale sida injooga leeraw riyaada oo kale caafimaadkii iyo qaati naftiya waybaa ka wareegay wasaaradda caafimaadka ka wareegdi isbitaalka la ka wareegiy shaqaale ugu yaraan ilaa boqol i wala janaan ka shaqeeyasa isbitaalka iyada maanaa shaqadiisan soota marmar daawada gabaabsin oo nagadaas hay-adda i o m iyo world vision iyo hay-ado kale lamadaaba arrintaas codsin jeedin ini maanaa noo kaalmayaan iyo dowladda koonfur galbeed noo kaalmayaan dhinaca daawada laakiin shaqaalan iyo filan iyo magto dhaqaatiir faylaba roogan